oo nafkii wuu qaniini jeeniguu ku qaadi way ka kala cararayaan xoolaha kale marka marka qofka marka hadduu masaajidka mawdin ka yeesho oo qofkii uga soo horeeyo uu yidhaahdo marka meeshan maxaa ku fariisiiyey ama labadii ruuxee meeshii isu dhowaatay oo meeshiisii meel isaga qaadi karto ayna ka banaana markuu yimaado sida isagoo meesha dadkaa isxijinayo uu halkii isku ruuxo isku tiltilo oo labadii qof uu u diido markaa tii ratiga ayaad shabahaysaa waaye ratiga ayaa meesha islahaysiinaya oo wuxuu ugu yimaadona ku dhiba haddii laakiin aad meel iska baratood ku tukanayso markay bannaan tahay ad aragtid waad iskaga tukanaysaa waad jeceshahay mawdinkaasi markaynay bannaaneen ama ay ciriiri noqotona meel kalaad iska tegi taa iyadu dhib ma laha taasi dhib ma laha ta ayad way dhacda raggii kibaarka ah ee culimmadii waaweyneyd meelo saasoo kaleeto ah way iska laazimi jireen markay bannaantahay arkaan markaynay bannaaneenna way iskaga tegi jireen falidaalika safka horoo kaleeto mixraabka meelaha ka dambeeyaan meelaha usii fadli badan waaye haddii marka qofka qof dadaal badan juhdi badan uu yahay oo meesha uu iska laazimo haa waxaa la diidi marka meesha anaa laazimi jiray kii aan ugu kii aan ugu imaado haddii maaragta yacni waan riixaya taasaa la diidaya marka marka taa waytan ratiga shabahayso maxaa yeele ratiga markuu meel ka mawdin yeesho wuxuu ugu yimaado wuu ku dhibaa taasaa la diidaya an yuwaina arajulu almakaana fi lmasjidi kamaa yuwainu lbaciiru ratiga siduu oga yani oga oga makaan dhigto wey qultu wa min atawdiin tawdiinka makaan dhigasho meel la laazimo oo laga guri yeesho waxaaba ka mid aba an yabruka inuu fadhiisto qofka mutawarikan xaal uu yahay kii sindhuldhiganayo bayna sanayni laba dhexdooda walxaal asafu safkiina marsuusu mid ishayo uu yahay oo fa yudiihimaa labadii marka uu dhibo ee dhexdooda uu isku riixay tawdiinka waxyaalaha uu keenay ka mid tahay wa min atawdiini yanii hadda ficilka hadda saasa tawdiinkii ma ah laakiin tawdiinka waxyaalaha u gaarsiiyuu ka mid yahay wa min atawdiini ay wamima yuadii tawdiinu tawdiinka waxyaalaha u gaarsiinaya waxaa ka mid ah oo qofka hadduu meel ka wadan yeesho oo halkii uun uu qalbiga ku hayo oo uu eegayo sidanaa ka dhalata in badan maxaa ka dhalanaya meeshii buu arkayaa meel yar ciriiri ah meeshii buu isku riixi markaasu weliba isasi yar ballaarin asagoo labada ruux sii kala fogeyni taa weysan la diidi wa min atawdiini waxaa ka mid a an yabruka inuu fadhiisto mutawarikan xaaluu yahay kii sindhuldhiganayo bayna sanayn laba dhexdooda walxaal asafu safkiina marsuusun uu yahay oo fa yudiihima wuu dhibaya oo seebuu ku dhibi labadii ninba kii dhinaca kii dhinacba wuu dhibaya midna wuu u seexan xaggiisii kan kalena lugtibu xaggii u bixin waaba kan bxayu sibuu u dhibayaa yamiinu uu iilanayo cala aladii kiibuu u iilanaya calaa yasaari ilaansinta bidixdaa loo dhuldhigaa soo maaha marka markaad lugtaadii bidixda aheed aad xaggaa u bixisid oo sinta bidixda ku fadhiisato xaggaad u qalloocani meeshan horta ciriirigeer waa samaynahee qalloocadka marka meeshan waa isku riixda hortii horeba markaasaad kii markaaad markaad bidix u dhacdo oo sinta bidixda ku fadhiisato ood labadii lugood marka ay xaggaa midna aad joojisay qotomisay tii kalena aad ka hoos bixisay dhinaca bidixda usoo leexanaysa marka marka ninkii jambiga yasaarka ee kaa jiray bidixda kaa jiray waa waa rafaadaya yamiilu cala aladii calaa yasaarihi wuu ku iilanaya oo u leexanaya oo xaggii u seexanaya wayudii wuu dhiba kaasaasu ku dhibay wayu'di laymana midig jirahana wuu dhibayaa birijlihi lugtii xaggii uu ka bixiyey yuu ku mudi oo suulkii buu ku mudaya bal yembaqii lahu waxaa owlow ah qofka musalliga ee tukanayo an yaliina inuu jilecsanaado ayaa laga doonaya kama jaءa fi اlxadiiثi waliinuu bayna ikhwaanikum ti oo kaleeto waay biaydi ikhwaanikum walaa yejlisa uusan fadhiisanin jalsatan fadhi uusan fadhiisanin fiiha figeeda uu ku sugan yahay idaa'atun dhibid lahumaa saaxibaynka labada jambi kuwa kala jira wey fatawaruku sunatun horte sildhuldhigga waa sunno laakiin sunnoo dhan waa inayna si dhib ku gaarsiinin haddii waxa uu wuxuu sunno yahay laakiin sunnadaa markaad samayso dhib baad ku dhacaysa oo muslim baad dhibi soo ma aha dhibku waa xaaraam waxana waa sunna marka kee la horumarinaya marka bilmisaal ahaan xajaru aswadku dhunkashadiisu waa sunno wey soo maaha iyo salaamidiisii haddaad laakiin istirahdid meeshaa yeel sida ayada ah laazim waxna waa dhibi waa lagu dhibaya inaad wax dhibtona xaaraan wey marka dhunkashadiisii ood isku naariso xaaraan baad ku dhici soo maaha marka sunnadu waxay noqonaysaa halkaa inaad ka saraantid wey waa laga fi- bal waxaaba laga inay xaaraam noqotoba dhunkashada oad u qasidad oo tidhahda isdhib oo maanta ummaddaana dhib xaaraam inaad ku dhacdaaba laga yaabo oy xaaraanba kaa noqoto yaa dhici karta marka wuxuu ku leeyahay fatawaruqu sunnatu weeye waaladaa muxaramu weeye fayuraaci wuu ilaalinayaa bilowlawiyati owlawiyada awal siinta mid kolbe awalka la siinayo wallahu almuwafiqu waalhaadi allahuma kamaa xasanta in duca uu ku dabadaray sheekhu allahuma allaahuma allahayow kamaa xasanta khalqanaa abuurkanaga saad u wanaajisay faxasin ilaahayo wanaaji khuluqana oo aanan noqonin kuwa safka iyo salaada iyo ilaahay hortiisa dadka ku dhigo aanan noqonin buu dabeecaddanada wanaaji khuluqana dabacaddanada wey yaa arxam araaximiina kuwa naxariisto axadkii u naxariisanayo axadka naxariisto axadkii u- kuwa naxariisto ee naxariista majaaska hayo kan usii naxariisanayo wayukrahu waxaa la karaahiyeystay mas'aladan meeshuu kuugu sheegaya wayukrahu waxaa la karaahiyeystay lilmusallii kan tukanaya waxaa karaahiya u ah oo loo karaahiyeysanaya an yaquuma inuu ku istaago calaa rijlin waaxidin hal lug inuu ku istaago faqad bixaytu sibuu tii kale korba u qaado ma ah kor haddaad u qaado dee arrintu waa waadix baabay noqotay waxaa la mid ah colayskaadii ood lug ku fariisiiso cillad kuugu wacanna ma laha lug baa saartay tii kalena waad hanka koobisay an yaquuma calaa rijlin lug inuu ku istaago waaxidin oo keli ah faqad waaxidkiin bay hortiisiisu kiidinaysaa bixaytu sibuu ugu istaagayaa hal lug yadacu uu dejinayo wasnahu dad badan baa saa yeela wasnahu culayskiisii wuxuu ku dejinayaa calaa rijlin waaxidin hal lug buu ku duldejinayaa calaa rijlin waaxidatin hal lugood buu ku duldejinayaa wayajcalu taaniyata tii labaadna wuxuu ka yeelayaa mulaamisatan lilardi ardada mid taabanayso faqad wuu un ku hayaa un saaunbuu u- uu ku taabtay un bis culayskii o dhan xaggaanuu u jiifaa soo ma ah wa haadaa warkaasa yuqaalu lahu waxaa loogu qowlayaa asafnu saddex ku joog baa la yidhahdaa ficilka noocaasa asaafinat ljiyaad marka la leeyahay waa kuwii saddex ku jooglaynaya wey fardaha iyo dameeraha iyo baqlohana waa lamid wey yaasaa yaqaanaayo saddex lugood labada lugoodoo hore iyo labada damidoodo yay u istaagayaan marka hal lugna saasay kor ugu qaadayaan u yarhaynayaan fiida qoobka fiidiisa unbay sidaa marka waa farsamo ay fardaha iyo dameeraha iyo leeyihiin weeye maho taasa marka qur-aankana ku magacaabay marka waxaa la yidhahda safni baa la yidhahda saddex kujoogayn baa la yidhahda saddex kujoogayn markaa de bani aadamku saddex ma laha eh markii labadii mad marka uu marka shabaho xayawaankii uu isku shabahay haddii ficilkoodii markuu la yimid oo miisaankiisii uu adimihiisii mid ka mid e saaray sida xayawaankuba qaar ka mid adimahooda markay saaraan magacaa loo siinaya magaciisa la siiyey tashbiih baa ku jira marka ficilkiisa markii lagu shabahay ayaa marka lagu magacaabay waaye wa huwa makruuhun warkaana waa makruuh waaye maxaa yeele lianna fiihi arrinkaa fiigiisa waxaa ahaaday tashbii tash- tashabbuha lianna fiihi tashab lianna fiihi warkaa fiigiisa ayuu ku sugnaaday buu leeyahay tashabbuhan isku shabihid bilbahaa'imi laisku shabuho marka haddee kolley halkaa tashabbuhan inuu dhaha fiicnay maxaa yeelay innada ismigeedu lianna tashabuhan bilbahaa'imi ayaa fiihi ku sugnaa oo marka hada intihaa calool weyn laga dhigo alifii lagu taago saasaa la doonayay marka kolley waad kordhabaysa waad ku qasbantay taas lianna tashabuhan isku shabihid bilbahaa'imi laisku shabaho xoolaha xayawaanka laisku shabaho ayaa fiihi ku sugan dhehde tashbiih waqad nuhiya waqad nuhiya waa laga nahiyey almusallii kan tukanaya waa laga nahiyey oo loo diiday an yatashabaha bilbahaa'imi bahaa'imta xoolaha inuu isku shabaho waa loo diida waaye fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda fii axaadiida axaadiida kaiiratin oo fara badan baas arrinkaa loo diiday minha waxaa ka mid ah qowluhu xabiibka qowlkiisii sala allahu calayhi wasalam muxuu ku qowlay ictadiluu toosnaaduu yidhi fii sujuudi sujuuda fiigeeda hab si habsami ah u sujuuda oo sidii liidinka rabay ah u sujuuda weye ictadiluuda sida inoo iman doonto walaa yabsud yuusan fidinin axadukum mid idinka mida yuusan fidinin gacmihiisa diraacayhi weeye walaa yabsud axadukum midkiiba yuusan fidinin diraacayhi labadiisa dhudhun imbisaada alkalbi eyga fidintiisa fidin lamida yuusan fidinin marka eyga isku shabihidiisa la diiday soo ma aha wanahaa wuu nahiyey can buruukin fadhi buu nahiyey nebiga oo ka buruuki albaciiri ratiga fadhiisigiisa oo kaleeto ah oo iska habsato un markaa aadan waxba u aaba yeelin darfahaada wixii kaa jirood xaggaa u seexato xaggaa u seexato awrta markasay u fadhiisato sida kale uma xumo oo fadhigeeda markay caadi iskaga fadhiido waaba isdhuudhuubiba laakiin rati maxaa lagu yaqaanaa markuu fadhiisto saa saaniga uma fadhayo sintanuu u seexan seentuu dhulku dhufanaya laguu xag u fidsanaya xag kaluu isu rogi taa waytan la diidaya marka markaasaad marka shabahaysa xayawaankii markii qofkii hareeraha labada dhinac dadka kaa jira muslimiinta ahaa aadan u aaba yeelin oo sidii ratigoo kaleeto aad iskaga ma artaa minja fidsato taa waaye ta marka la diidayo wey wanahaa waxaa kaloo uu nahiyey nabiga sala allahu calayhi wasalam inta hadda qidcooyinkan middaa hore ictadiluu fi sujuudi walaa yabsud axadukum diraacayhi imbisaada alkelbi waa xadiid gaara oo bukhaari baa intaa warinaya wanahaa wuu nahiyey can buruukin oo ka buruuki albaciiri awrta fadhigeeda kale abi daawuud baa warinaya waana xadiid saxiixa weeye marka dad baa wax ka sheegay kuwaasu marka wuxuu leeyahay wa isnaaduhu saxiixun khilaafan mukhaalifiina xaalaan ahay liman tashadaqa nin qowlal buuxsaday tashaduqa waxaa la yidhaahdaa hadalka ood isla balballaariso yaa la yidhaahda ood afka ka buuxsataa la yidhaahdaa liman tashadaqa nin qowla la buuxsaday hadalkii oo fadacafahu daciifiyey yaanu khilaafayna yaan hadalkaa ku khilaafna buu leeyahay xadiidku waa saxiix oo washada shaadoobay bidaalika arrinkaa la shaadoobay ilaa ana fiihi waxaa ku sugan jumlatu lam adkurha jumle aanan sheegin laa tasixu aan ansixayn waa jirtaa buy laakiin ninkii intuu isa soo balballaariyey labada qowlalood ka buuxsaday xadiidka waa daciif waanu khilaafna buu yidhi xadiidka isaga daciif maaha wanahaa wuu nahiyey can nuqrati alguraabi tukaha kawintiisa oo kaleeto oo kan un sujuudda laga siiye weeye wuu nahiyey waftiraasha asabuci xayawaanka isgoglashadiisana wuu diiday sabuca sida uu isu goglado waa lugafiti hadda aan ka soo hadalna weeye wa an yuwaطina arajulu ninka inuu ka xero dhigto almakaana meel oo fi lmasjidi ahaatay oo markaa dadka uu ku dhibo kamaa yuwaطinu albaciiru ratiga siduu oga boos dhigto oo meel uu oga xero dhigto xadiidka isagana ibnu khusima iyo ibnu xibbaan iyo raggaasaa yaa warinaya abu daawuudna waa warinaya wey iyo keyrkooda ka soco hadda marka qaala alimaamu alxaafidu الnawawiyu fii sharxi اlmuhadab low qaama almusallii kan tukanayo hadduu istaago calaa ixdaa rijlayhi hadalkii uu hadda soo maray baa marka meesha lagu haya a'immadu waxay ka yidhaahdeen low qaama almusalli hadduu ku istaago kii tukanaya calaa ixdaa rijlayhi buu ku istaagay saxa salaatuhu bal horta dheh salaaddii way asaxday maca alkaraahiyati maxaa yeele horta waa macaalkaraahiya waa asaxday waxaan idhi mogtu hadduusan cudurdaar jirina horay usoo nidha soo ma aha fain kaana macduuran lug inuu ku istaago arrinkaan waa macduur oo lug baa xanuunaysaa low baa laga hayaa sin baa laga hayaa marka midda kale miisaankii ma saari karo falaa karaahata markaa karaaha ma jirto waay wa yukrahu waxaa la karaahiyeysanayaa oo kaleeto an yulsaqa ilzaaq bizaa'i baan soo marnay isagoo saasina waa ka markay an yulsaqa in la dhajiyo alqadamayn labada gomadood inaad labada anqowsaa isugu saartid waa karaahiyo bal yustaxabu waxaa sunna atafriiqu baynahumaa in la kala geeyaa sunno ee waay wuxuu leeya cabdullaahi bnu mascuud baa maalin maalmaha ka mida wuxuu arkay daxlukujoogii hadda aan ka hadlayna oo nabigu ka hadlayo way moogtahay yaa maalin wuxuu arkay nin buu arkay tukanayo saafan aw saafinan waa isku macna qadamayhi labada gumadood buu mid ku istaagay midna hanka koobiyey cabdullahi bin mascuud baa arkaya faqaala wuxuu yidhi akhda'a haada sunna kale sunnadii waa uu khilaafay buu yidhi sunnadii wuu khilaafay buu yidhi wayukrahu waxaa la karahiyey an yuqadima in uu hormariyo kii tukanayey habkii lugaha loo dhigayaa laga hadlayaaye ixdaahumaa cala alukhraa labada lugood inaad isdaba dhigtona waa karaahiyo wayustaxabu waxaa sunna an yuwajiha asaabicahumaa ilaa jihati alqibla farahana inaad xagga qiblada aadiso weeye sida aa yeelaa mutaradiciintii aan soo marnay intay ciribta ciribta la doonto dee tanafarihi bay soo qaruufanayeen lama rabo inaad sidaa tidhaahdidna ood bidx midig iyo bidix u kala laabtona lama rabo ilaa haddii inuu dad baa noocaasa oo lagu yimi horta ilaahay saa ugu sameeyo saaba lagu iska yimi xaggaa faray u jeedaan kaa waa macduur marka isa soo qallooci xoog isu soo dab lama dhahayo mas'alatun tadwiilu lqiyaami qiyaamka oo la dheereeyo biqiraa'ati alqur'aani fi asalaati haddii wax uun la dheeraynayo waan gaari doonaa tadwiilka sida uu yahay inaan la ogoleen cinda aljamaaca inaan la ogoleen laakiin sunnihii baa laga hadlaya iyo wixii lamid iyo salaada loo helay asbaabtii lagu dheerayn lahay u kaamil noqoto waaye waxa la dheerayn kari waxaan la dheerayn karin waa noo iman doonaa tadwiilu alqiyaami qiyaamka oo la dheereeyo biqiraa'ati alqur'aani fi salaati ayaa afdalu ka fadli badan min tadwiili sujuudi warukuuci sujuudi rukuuc la dheereeyo waxaa ka fadli badan faatixada iyo qur'aanka qur'aanka oo la dheereeyo faqad su'ila waa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam faqiila lahu waxaa loo yidhi ayu salaati afdalu salaadee ugu fadli badan yacnii ayu juz'in minha afdalu salaada ajzaadeeda juskee ugu fadli badan faqaala wuxuu yidhi dulu qunuuti istaag dheer taagnid dheer qunuud macaani badan buu ku yimaadaaye daacaa ka mid ah qaanitiin macnaa daa'iciin sukuud baa ka mid ah oo oo qaanis oo macnaa saakid ah ducaa ka mid ah waa kan qunuudka ducada salaatulfajri qunuudkeeda oo kale macnaa waa duca loo jeeda salaada oo loo istaago baa ka mid ah waalimsaak can ilkalaam baa ka mid ah wagayru dalika maa nasa calaa dalika a'immatu ahli luga imaamu nawowi kitaabkiisa tahdiib lasmaa walugaad la yidhaahdo iyo taaj lcuruus kitaabka la yidhaahdo kutubtaasaad eegeysaa wey yaad ka helaysaa qaala alimaamu nawowi raximah اllahu tacala wuxuu ley fi sharxi muslim almuraadu bilqunuuti huna xadiidkaa markuu imaamu nawowi ka hadlayey wuxuu yidhi duulu lqunuuti buu nebigu ku jawaabay sooma aha qunuudkaa waxa looga muraadayo duuli baa lagu daray mogtahay qariina la hayaa qunuudka maanta waxa looga jeedo tusinayso alqiyaamu biitifaaqi alculamaai fima calimtu imaamku wuxuu leeyahay waxaan intaan anigu ogahay buu yidhi fiima calimtu intaan ogahay waa arrin laisku waafaqay buu yidhi xadiidkaa waxaa looga jeedo almuraadu bilqunuuti huna ay hada alxadiid weeye alqiyaamu weeye biitifaaqi alculamaai culummada iswaafaqideeda isku waafaqeen buu sidaa ku yahay fiima calimtu macnaa intaan ogay wax khilaaf ma laha waay macnuhu wa tadwiilu haddii marka lasoo dhaafo marka qunuudki istaagii haddii lasoo dhaafo ayaa ugu fadli badan baanu ogaanay soo ma ah wa tadwiilu sujuudi ayaa afdalu ka fadli badan min tadwiili baaqi baaqi alarkaani arkaanta inteeda soo hadhay sujuuddoo la dheeraya ugu fadli badan hayra alqiyaami qiyaamkiisa isaga ka reeb wa lixadiidi sayidina abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi aqrabu sujuud inay ku xigto waa daliilkeedii aqrabu maa yakuunu alcabdu ay aqrabu akwaani alcabdi aqrabu maa yakuunu alcabdu maada masderiye weeye aqrabka afcalu tafdiilka ena koonkaasaa loo idaafaynaya aqrabu maa yakuunu alcabdu ay aqrabu akwaani alcabdi addoonka ahaanshooyinkiisa ahaanshaha uu ugu dhow yahay min rabbihi rabbigiisa wahuwa saajidun marka meeshaana masale fii baabi naxw ninkii ku arkayna uu ku arkay kii aan ku arkayna uu ku arki doono weeye meelaha khabarka in la xadfo ay waajib noqonayso weeye waqabla xaalin laa yakunu khabara can aladii khabaruhu qad udmira ka darbiya alcabda musii'a wa atam tabyiiniya alxaqa manuuطan biاlxikma halkaasuu ku sheega marka aqrabudaas mubtadaha khabarkeedu waa go-an yahay aqrabu maa yakuunu alcabdu ay aqrabu akwaani alcabdi addoonka ahaanshihiisa uu ahaanayo kan uu ugu dhowaan badan yahay min rabbihi rabbigiisa xaasilun halkaasuu khabarkii dhacaya qurbigaasi kii xasilo weeye waalxaal wakti buu xasilay huwa ninku saajidun ku sujuudsan uu yahay markaasuu xasilaya ahaanshaha addoonka rabbigiisa uu ugu dhowaan badan yahay fi salaati iyo hayrkeed markuu addoonka rabbi ugu dhow yahay waa markuu sujuudsan yahay baa la leeyahay marka qurbiga ilaahay loo dhowaanayo in uusan ahayn mid xisi ee macnawi uu yahay haddii hadduu samada jiro markuu taagan yahay buu usii dhowaan lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu sujuudu rabbigu ugu dhow yahay baa la yidhi soo ma ah ilaahay u dhowaashadiisa iyo ka fogaashadiisu waxaa weeye kolba ilaahay cinaayadiisa iyo sawaabkiisa iyo addoonka suu u cinaaya siinayo unbaa loola jeedaa ee fa agtiru ducaa ducada badiya mawdinka isaga meelaha rabbigiina aad ugu dhowdihiin weeye ducada badiyaa la yidhi wafii hada alxadiidi tanziihu اllahi tacaala can ilmakaan xadiidkan waxaa ku sugan buu ku yidhi shaykhu ilaahay oo laga laga nasaho can ilmakaani makaan ilaahay laga nasaho min aladilati tadulu calaa dalika buu xadiidkan ka mid yahay maxaa yeelay addoonka marka uu taagan yahay iyo markuu sujuudo ilaahay markuu sujuudo u dhow yahay baa la yidhi sifatu salaati salaada marka sifadeedii maca arkaanihaa ayaan marka inta ka bilaabaynaa marka anniyatu niyadiibaa ugu horaysaayo qaala rasuulu llaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fi lxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa ahaa nabiga wuxuu ku leeyahay inama alacmaalu binniyaati acmaashu niya unbay ahaatay ay inamaa sixatu alacmaali binniyaati wey acmaasha asixiddeedu niyay ku xidhan tahay waaye wa inamaa likulli imri'in qof walbana waxaa u sugnaaday maanawaa wuxuu niyoodo waa xadiidkii dheeraa weeye yejibu marka waxaa waajib uu ku leeyahay marka shaykhu cala almusalli ka tukanaya waxaa ku waajiba an yastaxdira in uu xaadirsado anniyata niyada inuu xaadirsado biqalbihi qalbigiisana uu ku xaadiriyo cinda takbiirati alixraami allahu akbarta xidhashada kibaarteeda weeye agteeda waa inuu niyadii la yimaado haddii adoo niyaba aynay qalbigooda ku soo dhicin dad badan daahirkooda saad ka qaadanayso weeye allahu aclam wixii niyadooda ku jira allah garanayaay haddii aadan niyo sida noo iman doonto kayfiyay weliba iska leedahay haddii niyadii oo kayfiyada hadda inoo iman doonto adoo aad qalbiga aad ku haysato deetan aad allahu akbarti la xidhiirinin allahu akbar keligeed salaad laguma galo niya ka horaysa istixdaaru salaad baa la doonayaa deetana aad markaa allahu akbarta la xidhiirisaa la dooni waa liqowlihi xabiibka qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam uu yidhi inama alacmaalu acmaali binniyaati acmaashu niyo weeye wa inamaa likulli imri'in alxaju carafata oo kaleeto weeyaan waxa ugu muhiimsan waaye maxaa yeeley acmaasha labada shardi ugu horeeyo waa ikhlaas iyo niyo lala yimaado waaye wa inamaa likulli imri'in maa nawa waxaan ujeeda ikhlaas iyo mutaabacan ujeeda mutaabaco oo ay waafaqsan tahay salaadaada sidii ilahay sidii nabiga uu u tukanayo ilaahay uu faray oo uu u baray wa inamaa likulli imri'in maa nawa fayaquulu maala wuxuu ku qowlayaa marka fiiri wuxuu leeyahay wuxuu yidhi maogtahay yajibu cala almusalli an yastaxdira anniyata biqalbihi cinda takbiirati alixraami jamiicu alaqwaali fi salaati salaada aqwaasheeda oo dhan waxaan ku gaari doonno ka qiraa'ati alqur'aani weeye waaladkaari weeye laabudda waxaa loo hortilayahay an yusmica kan tukanayo inuu maqashiyo nafsahu naftiisa fiiha salaada fiigeeda waajib waay maxaa yeele qiraa la rabaa maalan faatixadii qiraa la rabaa haddii qiradii aadan akrinin xuruuf baa la dooni ad akhridaa la doonaya haddii adoo afka isku hayo un carabka aad afku dhexdhadhaqaajiso ama aad qalbiga ku dureeriso faatixa maad aqri salaadna kamayna sixin qiraa'a la doonaya marka sawdle weliba oo naftaadu ay maqashaa la doonaya masaladaa aad baa dadka ugu waxaysan yihiin ha layska jiro marka ila niyata mooye oo fa inahu shani amare yakfii waxaa kaafinaya amase fa inahu musalligii yakfii waxaa kaafinaya imraaru kelimaatiha niyada kelimooyinkeedii niyada nafteed kelimooyin bay leedahay calaa qalbihi uu mariyo duuna an yatalafada biha baa kaafinaysa amaa in lagu hadlo miya oo niyadaad ku hadashid waan gaari doonaa tir usallii farda duhri arbaca rakacaatin la kuna tidhahdid waa shay sunne wey waan gaari doona waa soo socota maca aladiladeedii marka fa yaquulu wuxuu ku qowlayaa marka cinda adaa'i fardi alcishaai maalan cishaad tukanaysaa oo salaad farade sooma aha wuxuu ku qowlayaa axadkii tukanayey usallii arbaca rakacaatin farda alcishaai alxaadiri lilahi tacaala allah akbar odaysa usallii arbaca rakacaatin farda alcishaai tartiib mala haddaa tira usallii farda alcishaai arbaca rakacaatin waa lamidkii maxaa yeelay saddex shay baa lagaa rabaa oo uu kuu soo wada qasdu ficil waxa la yidhahdo usallidaa u taalla tan aad tukanayso inay farad tahay ood sheegtidoo fardada u taalla aad magacaawdadoo cishaa'e baa u taalla haddaa tira usalli fardan cishaa'e allahu akbar kifaaya waaye maxaa yeele saddex shay in baa lagaa doon inaad niyooto qasdulficil inaad salaad tukano horta balniyow kow salaaddu inay farad tahayna waa inay qalbigaada ku soo xaadirto adoo salaaddu inay farad tahay in kaleba safkii unbaad rukuucsan baad un la gaar istiraahday allahu akbar unbaad kaga bilowde faradnimo ma aadan niyoonin tan la gelay inay duhur tahay qalbigaada kuma soo dhicin kuma soo xaadirin faradnimadeeda qalbigaada kuma soo xaadirin in aad tukanay qalbigaada kuma soo xaado allahu akbar inaad ka bilowdo soomaa wax ka asaxay ma laha maxaa yeele rugna baad ka tagto oo niyadii ah niyadana arkaan baysi arkaanteeda baad ka tagtay fiiri hadda marka marka alxaadiri lilahi tacaala fain kaana ma'muuman marka hadduu qofka ma'muum yahay waa la kala qaadiye wajaba calayhi waxaa ku waajiba an yaziida inuu ku ziyaadiyo niyada uu ku daro calaa hadihi almaqaalati qowluhu wuu ku daray muqtadiya yuu ku daraya oo sniyoonaya waayo haddii aadan ma'muumnimo niyoonin jamaacada fadliba iska leedahay oo salaada keliga aad tukatay midaan jamaacada ku tukanayso toddobiyo labaatan daraja ay dheer tahay waxaad ku heli inaad niyooto ilan waxaan la niyoonin lama hele waa inaad niyootaa marka muqtadiyan inaad niyooto weeye aw ma'muuman buu dhahayaa niyoonaya aw jamaacatan buu niyoonaya maxaa yeele saa hadduu yeeli waayo dhib baa imanaya liannahu in taabaca waaba kanba liannahu in taabaca hadduu iska raaco ninka ma'muumka alimaama ayuu raacay bila niyati niyo la'aan buu iska raacayoo waa iska daba socotaa oon jamaacamaba aadin ma'muumama aadan niyooninba waxa uun lagugu sheekayey allahu akbar unbaa la dhahaayo in salaada niyadeeda lagu talafudo waa karaahiyo ama waaba xaaraan baa lagaa dhaadhiciyey tii baad ka cararaysaa wixii lagaa raboo dhan qalbigiina ma aadan marinin haddii aad bal afkii ka diiday afkiina iskaba dhaaf waaba wax kala laguu sheeka xumeeye soo ma ah batalat salaatuhu bilaa niyati iqtidaa'in ku-xidhasho la'aan buu iska raacraacay badala salaatuhu wey salaaddii waa buraysaaba salaaddii fadli aad hayso iska badaaya salaaddii waa buri maxaa yeele waa mutaabaca oo min hayri niya aad raaraacdo weeye ninkaan wa in kaana imaaman hadduu yahayna fa yusannu isagu waa u sunno weeye an yanwiya alimaamata imaamo inuu niyoodo oo fa yaquulu wuxuu ku qowlaya imaaman buu ku qowlaya isagana si uu fadliga u helo laakiin ma'muumka imamku waa kala duwan yihiin waxay u kala duwan yihiin imaamka isagaa qaa'idkii ah hadduusan niyoonin imaamnimo jamaacadii sawaabkeedii ma helayo laakiin salaaddiisa saxiix weeye laakiin ma'muumka ma'muuman hadduusan niyoonin oo deetana u raacraaco ninaadan ku xidhnayn ood raacraacdaa ka dhalani salaadaadi way kaa burisaa marka isagu inuuba sanbaraacin iyo inuu ma'muuma niyoodo wax u dhexeeyo ma laha waxaasoo xaraji hadda qaar inoo iman doono maxaad oga baxaysaa marka altalafudu biاniya kaiir min fuqahaa'i madhab imaam shaafici iyo hayrba siday sunneeyeen talafudka ayaa sunaa maxaa yeele nabiga sala allahu calayhi wasalam waanu gaari doonaa meelo badan buu ugu hadlay adiladu waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala waabaan gaarayn waxba yaanan sii boobin waida araada hadduu doono an yusalliya duhra maalan qofkii wuxuu doonay duhr inuu tukado maala fayajibu calayhi an yaquula biqalbihi usalli farda duhri arbaca rakacaatin lilahi tacala muqtadiyan buu dhahaya idaa kaana hadduu ahdo ma'muuman saasaad dhahaysaa marka talafudka sunna waynoo iman doonaaye laakiin dadka agtaada ha waswaasinin naftaada u naqshi hoosta adoo sawdka aduu aad maqlayso un ugu hadal niyada ku hadal waayo haddaad ku hadasho sunno dhanbood ood gudato weeye nabigana wuu la yimi oo arkaan cibaadaadka arkaanulislaamka qaar badan buu kula yimi soonkuu ka mid yahay xajka uu ka mid yahay aan gaari doona axaadiis saxiixan ku soo aroortay marka adiga naftaada maqashii waay marka wa usallii farda duhri arbaca rakacaatin lilahi tacaala duuna an yaquula muqtadiyan in lam yakun ma'muuma hadduusan ahayn kaman kaana weeye kaman weeye kaana ahaada yusallii kii tukan munfaridda xaayu keligi yahay wayaquulu maalan wuxuu ku qowlayaa marka kaa waa faradkii oo saddex shayba waa saa ku kala sheegsheegi doonaaye saddex shayba waajib ku ah faradka usalli iyo farda iyo duhri ama maqrib ama cisho oo tidhahdi saddexdaa shay baa lagaa doonaya haddaad tiraha usalli farda duhri allahu akbar tamaam waay arbaca rakacaatinta iyo mar haddaa duhrita waa la garanaya ma'muuman haddaad agu ma'muum tahay inaad niyootona waajib waa iyadana waa farad kale wey lianlaa tabdula salaatak inayna salaadaad kaa burin darteed haa loo yeelaya marka wayaquulu maala fi sunati duhri alqabliya sunadiina marka laba shayin baa laga rabaa qasdu lficil iyo waxaa laga rabaa un tacyiin wayaquulu maala fi sunati duhri alqabliya usallii rakcatay sunata aduhri alqabliyati lilahi tacala u dhahay haddaad tidhaahdid usallii rakcatayni raatibata aduhri ama usallii raatibata aduhri qabliyatan raatibata duhri qabliyatan haddaad tidhaahdidna tamaam waay cadadku waajib ma aha iyada wayaquulu maala fi sunati duhri qabliyati usalii rakcatayni usallii rakcatay rakcatay sunata duhri rakcatay sunati duhri dheh usalii rakcatay sunati duhri alqabliyati lilaahi tacaala allahu akbar saasuu dhahaya maala waa sunadii duhurkii horreysay ma og tahay wayaquulu fi lwitri ama fi lwatri kaa tidhaahdidba in sallaaha hadduu tukanayo alaaa rakacaatin dufcatan waaxidatan haddaad hal mar saddex wada tukanayso ilaan watarka labalabana waa loo soo tukadaa marka dambe eed wataraysona saddex baad israacin kartaa halna waad ku watari kartaa soo ma ah marka hadduu saddex wada tukanayo maalan usallii alaaa rakacaati sunati witri hadihi laylati lilaahi tacala idaafooyin badan buu istabadhigee usallii alaaa rakacaati sunati witri hadihi leyla saasuu dhahay ilah tacala sunat alwitri alaaa rakacaatina waa sax sunat alwitri alaaa rakacaatina waa sax iyada wa idaa sallaaha hadduu tukanayo rakcatayni uma rakcatayn hadduu tukanayona oo witrkii hor aad soo wadaa oo labalabada ahaa yaquulu wuxuu ku qowlayaa usallii rakcatayni min witri hadihi alleylati lilahi tacaala marka witrka kuwa dambe ee tirada isdheera iyo kuwa labalabada waa witrla weeye waa kuwa nabiga tukani jiray weeyaan maxaa yeeley witrka ilaa kow iyo toban baa la gaarsiin karaa iyo inta hore labalabaa loo tukanaya soo maah marka labadiina witr la waaye kuwa dambe oo lagu watrayna waa kuwiisii witrkaa wey uma yaquulu fii niyati rakcati alwaaxidati usallii rakcata witri hadihi leylati lilahi tacaala wa fii salaati alciidi usallii rakcatayni sunata salaati alciidi lilahi tacala muqtadi waxa marka waxaa weeye un waa namuudaj amhilo lagu tusirayo weeye cibaaro kasta oo sidaa waafaqsan ood kula timaadona ku saxiix waayo oo haddii kutubteennii fiqigeed ay qori jireen ad ku arki jirtay masalatun int marka aan masala intaana sii bilaabin arkaanu niyada marka waa maxay marka niyada arkaanteeda salaada faradka waa saddex shay sunnaha wakhtigalena waa laba shay sunnaha mutlaqeena waa hal shay ubaa markaad wax niyoonayso haddii hadduu yahay ama sabab sabab keenay ayaa jira wakti ma laha eh sabab baa keenay waa maxay maalan masaajidkii baad gashay wakti aan wakti salaadba aanan ahayn taxiyatu masjid baa sunno ah middaa wakti ma laha sabab bay leedahay oo kullu maa dakhala masjid waa sunnay noqonaysaa tan waktigale waa midda rawaatibta oo kaleeto weeye tan duxada oo kaleeto waaye waktibay kuwa leeyihin sunnaha noocaa hadduu yahay sunnahana laba shay baa laga rabaa waa sunno iska mudlaq marka habeenkii baad soo kacdo waa iska tukanaysaa maalinweyntii baad iska doonta inaad laba ragcoo iska tukato watiaa wati awqaadii karaayada salaadda ay aanan ahayn baad iska doonta inaad iska tukato sunnaha mudlaqee noocaasa hal shay baa laga rabaa qasulficli usalli allah akbar iska dhadhan sax waay tii buu ku kala sheegsheegayaa fiir marka arkaanu niyati fii salaati alfardi alaaatu umuurin waaye haddaad salaad faradi niyoonayso laabudda inaad la timaadid saddexdan shay waa maxay wa hiya majmuucatu fii qowli اlqaa'ili nadman ya saa'ilii can furuudi الniya alqasdu wاltacyiinu wاlfardiya niyada furuudkeeda ma doonaysaa yaa saa'ilii kan iga weydiinayow can furuudi niyati alqasdu weeye usallida u taalla wاtacyiinu weeye cishaa'ida u taalla wاlfardiyati weeye fardida weeye usalli fard alcishaa'i tamaan bay ku tahay intaa marka wa huwa qowluhu maala fi lcishaai usallii fard alcishaai uu dhaho weeye oo fa usallii hiya alqasdu weeye waalcishaau hiya tacyiinu weeye wa fardadiina hiya alfardiyatu waaye wa ama fii salaati sunnati almuqayada salaada sunnada ee ku qaydan biwaktin waa salaad sunnaoo wakti leh ka sunati duhri weeye walciidi maalan ciidda wakti bay leedahay duhurka sunnadiisa raatibadeena wakti bay leedahay soo maa aw sababin bay sabab bay ku timid ka kusuufin weeye walistisqaa'i roob ka kusuufin salaada qurxmadoobaadka la tukado weeye la tukado khusuufkana waa midda khadale waa tan dayax madoobaadka la tukado weeye istisqaha waa tan waraab dalabka weeye taxiyadii aad aan sheegaynaa ka mid a hadduu waxaa sunnaha noocaa ee wakhtigale uu yahayna saddexdii shay hal baa ka dhacaya waa maxay fayasqudu min aniyati ruknu alfardiyati wayabqa alqasdu watacyiinu fayaquulu maala wuxuu ku qowlayaa fi lciidi usalli lciida allah akbar wa fi duxa usalli duxa allah akbar wama fi salaati sunati almudlaqati wahiya kaman weeye araada doona an yatadawaca birakcatayn inuu ku tadawaco lilahi tacaala fayasqudu min arkaani niyati waxaa ka dhacaya atacyiinu cisho iyo maqrib iyo wuxuu dhihi lahaa lagama rabo maxaa yeele sunada waaba sunno iska mudaqe soo ma aha sunno heblo ma dhahayo wayabqa alqasdu keli fayakfiihi an yaquula usalli allah akbar hada aqaluhu wey waakmaluhu sida usii kaamilsanna an yadkura cadada rakacaati walidaafati rakcadooyinka ood sheegto walidaafati ila allahi tacala lilahi aad tirahdid waladaa'i walqadaa'u tirahdid qada'an ama adaa aad kala tirahdid fayaquulu lilahi tacaala buu dhahaya waxaadiran buu dhahaya ow adaa'an arbaca rakacaati aw rakacat masl wainamaa dakarna hadihi alarkaan arkaantan waanu sheegnay buu leeyahay wabayannaaha liyacrifa alinsaanu almusallii kan tukanayo inuu garto waxaanu sidaa u yeelnay maa hiya alumuuru almafruudatu fi niy maxay allatii low lam yadkurhaa hadduusan sheegin oo wadakara hayraha wax kale uu sheego lam tasixa salaatuhu waidaa kaana yusallii jamaacatan hadduu jamaacase ku tukanayo fii fariidatin ahaata am naafilatin ahaata amar afraad baa waajiba haddii kale wixii wuu ka burayaa ziyadatan cala madkuurati fi lbeyti saabiqi aan ku darayno nadamtuhu mualifka wuxuu leeyahy anaa beyti alifay biqowlii qowlkaygii wain yakun musalliyan jamaaca faniyatu iqtidaa'i tilka saaca ayaad imanaysa haddaad jamaaco qofkan uu tukanayo waa in uu niyado iqtidaa'an oo saacaddaa aad salaaddaa ku daba xidhan tahay wallahu lmuwafiqu walaa yakfi niyatu marka qofbaa wuxuu dhihi karaa markuu ninkan gurigiisa ka soo baxayey markuu masaajidka gelayey muxuu u gelayey masaajidka inuu salaadan la tukanayo dhinac ka tukado sooma ahaa marka hadduu allahu akbar dhaho niyadii waaba tan meesha keentay ee safka soo gelisay weeye niyada kaloo loo baahan yahay waa maxay allahu akbar bay salaaddu ka bilaabanaysahay saasaa la dhihi karaa sooma ah waata marka arintaa ka hadalkeeda walaa takfii ma kaafinayso anniyatu allatii niyada oo yakhruju uu la soo baxayo kan tukanayo bihaa niyada min beytii gurigiisa uu kala soo baxay ila masjidina uu u soo baxay lisalaati uu u soo baxay ama safkaba uu la galay taa kaafini mayso taase macno kale ku fadhida oo ajirkeeda iska leedahay falaa budda lahu ninkan tukanayo waxaa looga waxaa loogu hurtilayahay oo laga maarmaana an yaqifa inuu istaago laxdatan laxda in aad xasisho cinda takbiirati alixraami laxdadaasoo yastaxdiru uu soo xaadirsanayo fiihaa laxdada dhexdeeda ilbiriqsi wey laxdadu macnaha anniyata uu soo xaadirsanayo allatii niyada oo taxwi lkelimaati kelimooyin koobayso allatii dakarnaaha aan soo sheegay qabla qaliil hadda in yar ka hore aan soo sheegay idaa lam yanwi limaamu faqro dhan baan ka boodnay miya idaa lam yanwi alimaamu imaamka hadduusan niyoonin alimaamata hadduusan niyoonin ninkii imaamka ahaa imaamo muusan niyooninba saxa salaatuhu salaadiisu way asaxaysaa wactubira waana la ictibaarinayaa munfaridan baa la ictibaarinayaa wa xurima waana laga xirmaaninayaa min sawaabi aljamaacati iyo walimaama jamaacada ajirkeedii imaamnimada nafteeda ajirkii isna uu keeni lahaa laba ajir bay kala yihiin soo maaha waa laga xirmaaninaya maxaa yeele waa keligiise jamaacadiina kuma jiro imaamnadiina muusan niyoonin waa liqowlihi sala allahu calayhi wasalama inama alacmaalu wa inama likulli imri'in maa nawa hadde waxaadan niyoonin maad ajirki yeelaysaa ma aadan niyoonine wa haada lam yanwi alimaamata ninkaana imaamnimo ma uusan niyoonin falaa yaxsulu lahu hawaabu almadkuur marka hawaabka ma helayo waaye kow wa tasixu salaatuhu salaaddii way asaxaysaa min khalfihi gadaashiisa la tukado wa tasixu salaatu man dheh wa tasixu way asaxaysaa salaatu man duul salaadiisa asaxaysaa khalfahu gadaashiisa ahaaday jamaacatan bayna ugu asaxaysaa waya'khuduuna wayna qaadanayaan ajra jamaacati bayna qaadanayaan duunahu se isagaa waa ka duuna isagu la-aantii ay iyagu qaadanayaan waayo sidaa weeye marka haddii laakiin qofka keligii marki hore uu tukanayey keligii baa tukanayey markii hore isagoo salaaddii dhexdeeda marayo yaa dib looga soo xidhay jamaaca ku soo xeratay sooma ah markaa un qalbiga ha ka niyoodo imaamnimo marka ayada un qalbiga ha ka niyoodo insha allah wuu helaya marka ajirkii imaamadu helaya walaa takfi niyatu alatii yakhruju biha min beytihi ila almasjid lisalaati taa kuma filno falaa budda lahu ninka musaliga waxaa loogu maaran la'yahay oo laga maarmaan ah an yaqifa laxdatan ilbiriqsu inuu istaago cinda takbiirati alixraami ilbiriqsiga oo yastaxdiru uu soo xaadirsanayo fiihaa laxdada ilbiriqsiga dhexdeeda anniyata uu soo xaadirsanayo allatii niyada oo taxwii koobayso alkelimaati koobaysa allatii kelimaadka oo dakarnaaha aanu soo sheegnay qabla qaliilin inya ka hor aanu soo sheegnay maxaa yeeley lianna niyata niyada allatii niyada oo kharaja biha uu la soo baxay min beytihi gurigiisa uu kala soo baxay ila almasjidi uu ula soo baxay dallat isunnatu sunnada nabiga waxay tusisay asaxiixatu ee saxiixada ah calaa ana lahaa sunnadaas niyada inay u sugnaatay oo ay leedahay niyadaasi calaa ana lahaa dheh calaa ana lahaa niyadaasi uu la soo baxay in ay leedahay camalan shaqo aakhara ee kaleeto camal kaley niyada haysa makhsuusan oo la khasisay oo gaar ahaaneed hayr niyati xaal ay tahay niyadaasi niyadan hayrkeeda alwaajibati cinda takbiirati alixraami niyada waajibtay cinda takbiirati alixraami hayrkeeda xaal ay tahay camal bay haysaa buu yidhi oo ajirkeeday gaarkeed u keenaysaa wahwa camalka ay keenayso niyada ay hayso ee u sugnaaday camalkaa maanta sawaabun baa loola jeeday qowluhu weeye nabiga qowlkii sal allahu calayhi wasalam fi lxadiidi saxiixi uu ku qowlay man tadahara ninkii soo dahaaro qaato ninkii dahaaro qaato fii beytihi ku dahaaro qaato gurigiisa uma mashaa socdo ilaa beytin guri u socdo oo min buyuutillahi guryaha alla ka mid ah muxuu ugu soconayaa liyaqdii inuu guto fariidatan farad inuu guto oo min faraa'id illaahi ah inuu soo guto intuu weysaystay masaajidkii tallaabooyin u qaaday u kacay kaanat way ahaanaysaa khuduwaatuhu tallaabooyinkiisu waxay ahaanayaan kaanat way ahaanayaan khudwataahu kaanat way ahaanayaan khadwataahu labadiisa tallaabo kaanat way ahaanayaan khadwataahu labadiisa tallaabo way ahaanayaan ka bedelo ixdaahumaa midooda waxay ahaanaysaa taxudu tii ridayso khadiicatan walukhraa tii kalena waxay ahaanaysaa tarfacu tii koriyeyso darajatan marka niyada aad la soo baxday ee ilaa safka aad kala gasho aad wadatay ajirkaasay gaarkeed u leedahay shaqadaasay qabanaysaa markaa salaada marka timaado niyo kala laga raba hortii lagu gelaya ayaa laga rabaa faniyat lmuctabaratu sharca niyada xagga sharciga la eegayo lisalaati loo eegayo hiya taasi almaqruunatu bitakbiirati alixraami waaye allahu akbarta tan lala xidhiidinayaa loo jeedaa qaala alimaamu nawowiyi wuxuu leeyahy raximah allahu tacaala fi rawda wuxuu ku yidhi wayajibu niyadaas niyatu dukhuuli salaad weeye waxaa waajiba muqaaranatuha takbiira takbiirta inay la xiriirta waajib noqonaysa wa qaala ibnu lmundir wuxuu yidhi fii kitaabihi alijmac wuxuu yidhi wa ajmacuu waxay ku kulmeen calaa ana salaata salaadu laa tujziu inaynay gudayn ila biniya waa niyo marka gaar ahaaneed oo ay salaada kaa asaxaynin la'aanteeda waay waa marka aad salaada gelayso middaa aad meesha la timid waad waad bogtay ajirkeedii waa lagu qoray waad heshay tukala lagaa rabaa marka taa marka waxaa loo baahan yahay marka inaad laxda aad xasisho oo deetana aad qalbigaad kusii xaadirin niyadiina allah barkiina aad la xiriiri sida laga doonaya marka waa ka faman lam yastaxdir niyata niyada ninkaana soo xaadirsanin oo wayadkuraha aanan sheegin biqalbihi qalbigiisa aanan ka sheegin cinda takbiirati alixraami laa tasixu salaatu wayanbagii marka waxaa habboon an yacrifa inuu garto kullu musalli mid kasta oo tukanayo annahu shanii amara idaa jaaa lisalaati aljamacati markuu u yimaado muslican xaalu kii degdegayo yajibu calayhi waxaa waajib ku noqonaya an yaqifa laxdatan hal ilbirisi inuu joogsado ilbirisi inuu joogsado yastaxdiru fiiha niya niyadii aad soo xaadirsanood bal horta qalbigaada ku rido inaad ilaahay hortiisa istaagayso ood munaajaadka rabbi gelayso aad qalbigaada kusoo xaadiriso oo niyadaa la timaado wayadkuru aahay uma yukabiru wuu kibaaranaya wayaxaqu imaam imaamku haleelaya fi rukni buu ku haleelaya aladii rukniga oo yajidhu uu ku helayo fiihi rukniga fiihi imaamka ka aad ku helayso ku haleel wa ana almusaaracata laakiin iska degdeg un oo duuna alityaani la'imaatin la'aana biniyati lala yimaaday iyo wa takbiirati alixraami un qaa'iman xaalaa tahay aad allah akbar iska tiraahdo niyadii iyo wixiina aad soo xaadirsaninoo xaqiiq ahaan markaad allah akbar leedaha wixii aad gashayba aad is ogeynba takbiira lagu hadlaa un baa lagugu sheekay od ku hadasho markaad allah akbar tirahday niyadiina waabay kaa maqan tahay waxaad gashay ma ogidba mar dambaad ama dib ka soo xasuusan wuxuu ahaa muxuu ahaatana waxaan horta galay aad is leedahay laa tanfacuhu taasi asixi mayso anfici mayso ku anficayso maaha bal laa tancaqidu salaatuhu ninkaas salaadiisa guntami mayso id daaka waktigaas waannasiixatu nawawiyatu nasiixada nabiga uu iska leeyahay oo fii daalika arrinkaa fiigiisa ku sugnaatay waxaa weeye sala allahu calayhi wasalam maa adraktum wixii aada haleeshaan fasalluu tukada si tartiib ahoo intaad niyada xaadirsataan si tartiiba ugu xidha qofka tukanayay wamaa faatakum wixii idinka tagayna ha iswareerinina ee dib fa atimuu la imaada oo dib ka soo taamyeela saasuu nabiga lehi salawatullahi calayhi wasalaam meeshaa markaad cashirkeena soo socdo waxaa weeye altalafudu biniya niyada oo lagu hadlo iyo masalada horteenna u taalla waxaan baraarujin kolley cashirkeenna dambe weeye waxaanse isku baraarujinaynaa niyada oo salaada marka la xidhanayo lagu hadlo shay sunna e weyaan kaiir min fuqahaa'i hadihi اlumma wa muxadisiiha min madaahiba shataa madaahiba kala tagtagsanna ayaa sidaa ayada isku raacay culamo fara badan daliilkoodana wuu caddeeyey horta niyada wax lagu hadlayo wey waxaa kugu daliila nabiga salى اllahu alayhi wasalam xadiid صaxiixa oo sunanka intooda badan ay warinayaan abi daawuud fi lmanaasik buu ku warinaya ibnu maajah kadalika fi lmanaasik buu ku warinaya tirmidi fii baabi اlxaj buu ku warinaya imaamu axmed fi lmusnad buu ku wariyey imaam maalik muwada buu ku warinayaa rag kaloo fara badanna way wariyeen nabiga xadiidka wuxuu ku leeyahay ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid buu yihi suubanuhu sala allahu calayhi wasalam fa amaranii wuxuu i amray buu yidhi an aamura asxaabii asxaabtayda in aan amro maxaan amrayaa an yarfacuu aswaatahum sawdyaalkooda inay kor ugu qaadaan cinda alihlaali an yarfacuu aswaatahum sawdyaalkooda inay kor ugu qaadaan bilihlaali watalbiya ihlaal waa maxay waa xirashada xajka la xihanaya ihlaal la yidhahda xirashada xajka ay xihanayaan sawtkooda inay kor ugu qaadaan oo markaad niyooni aad tidhaahdid nawaytu alxaja wa axramtu bi aad tidhahdid nabiga marka wuu amray saxaabadiiso wuxuu u amray in ay markay xidhanayaan xajka ay xarmashada xajka bisawtin kor ugu hadlaan marka laysa fii hunaaka farqa bayna haadayn alfardayn xaj iyo salaad wax farqiga u dhexeeya ma laha rukniga qiyaas la yidhaahdo oo min usuuli lfiqhina waa rukni weyn marba haddii xajkii uu ku hadlay xadiid kale oo fii saxiixi lbukhaari ku suganna wuu ku hadlay kadalika labayka xajan buu yidhi wa cumrata soomkiina nabiga uu ku hadlay salawaatullaahi calayhi wasalaamuhu salaaddii waxay kaga duwanta marka ma laha taa horta baa halkaatay oo saa ku fahm waxaa laga yaaba inay ku yidhaahdaan nabiga sala allahu calayhi wasalam kama sugnaanin jawaabta taa u taalla waa iska rakiisa waxaa weeye diidda miyaa ka sugnaatay waa maya soo ma ah asalba waxaa nabiga mu kama sugnaanin ma uusan yeelinna daliil ma ah mama noqoto daliil tarki tarki laysa min asunna culamadu masalada aad bay uga hadleen rag baa kutub ka alifay cabdullah sadiiq algumaari risaalo dhan buu ley mawduuca masalada ka hadlayso marka nebiga haddii ayna ka sugnaanin nafyina kama sugnaanin bimacnaa lagama soo naqilin weye inuu amray salaada iyo inuu ku hadlay inuusan ku hadlin wax ka hadlay taas ma laha laakiin mar hadduu xajkii ku hadlay soonkiina ku hadlay laba farad ay yihiin muxadisiintii iyo fuqahadii fakadalik soonka lagu hadlayo xajka lagu hadlayo waa sunna in lagu hadlo niyada salaadan in lagu hadlo waa sunna ficilka nabiga ee xajkii uu ku hadlay soonkiina uu ku hadlay yaa salaadiina u daliil ah qiyaas waay waa looga qiys qaadanaya diintana wax fara badan baa waarid ah ku soo arooray qiyaaska ibnu qayim markuu ka hadlayey markuu ka hadlayey qur'aanka meydka loo aqrinayo in uu gaarayo oo qolyaha zamankan mutanaadiciintana ay diidaan markuu ka hadlayey waxaan uga qiyaas qaadanaynaa buu yihi qiyaas jeli e baa cindanaa buu mar haddii la yidhi sadaqadii way gaari oo soonkii wuu gaaraya xajkii wuu gaaraya ducadii way gaaraysaa qur'aankana inuu gaarayo min baab alawlaa weeye wey qiyaasan calaa dalik marka mar hadduu saasoo kaleto saasuu ibnu qayim leeyahay kitaabkiisa aruux buu ku yidhaahdaa kutub badan way ka soo naqileen marka nabiga sala allahu calayhi wasalam mar haddii uu arkaantii kaleo dhan ku wada hadlay salaadiina maanic maca daalika welibaa la og yahay haddii aad niyada ku hadashid talafud la timaadid si fiican baad arkaanta niyada arkaan bay leedahay nafteeda say salaada arkaan u leedahay niyada arkaan waa taantoona ka hadlayna wey arkaanteedii waad gudanaysaa adoon dadka ku wareerinin tartiibto ku hadal niyadii usalli farda duhra bacda rakacaatin allahu akbar oo naftaada maqashiinaysa waay waa shay sunne wey haddaad qalbiga ka niyooto ood arkaanteedii aanu soo sheegnay ee niyada aheed ma'muum baa tahay afar rugni baa lagaa doonayaa niyada oo afar rugni aada timaadidna fasaxa salaatuka way ansaxday waaye laakiin maca tarkika asunna sunnaad ka tagtay oo waa maxay inaad niyada ku hadashaa sunna ah oo tira usalli farda alcasri arbaca rakacaatin allah akbar baa sunna ah fuqahadii o dhan baa wada suneeyeen muxadisiintii baa suneeyeen wabilah tawfiq wasalam calaykum ku hadal biniyati niyada lagu hadlaayo cinda takbiirati alixraami xirashada allahu akbarteeda agteeda qofka uu niyada ku hadlo sunnatun sunno weeye waa shay sunna maxaa yeelay lianna nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam lamaa qaala markuu yidhi inama alacmaalu acmaashu binniyaati niyo ayay ahaatay lam yaqul muusan ku qowlin ijharuu biha lajahra kamaa annahu sida nabigu sala allahu calayhi wasalama lam yaqul uusan ugu qowlin asiruu biha siraysta marka saa hadday mar arrintu tahay faman ataa ninkii la yimaado niyada faman ataa biniyati niyada ninkii la yimaado biqalbihi qalbigiisana kala yimaado ay istaxdarahaa soo xaadirsado cinda takbiirati alixraam xirashada allahu akbarteeda agteeda soo xaadirsado bidihnihi qalbigiisa walam yantiq biha aanan ku hadlin saxad salaatuhu salaadiisu way asaxaysaa ee waman zaada qofkii ziyaadiyo calaa daalika arrinkaa ka ziyaadiyo oo fatalafada ku hadlo bihaa biniyati niyada ku hadlo bilisaanihi carabkiisa ooga hadlo saxa aydan arrinkaa isna waa asaxay oo wa ataa bisunnati weliba sunnadii buu la yimid halkaa intaanan sii dhaafin wuxuu leeyahay moogtahay nabigu sala allahu calayhi wasalam lamaa qaala markuu yidhi inama alacmaalu binniyaati lam yaqul ijharuu biha siraysa la jahra nabiga muusan dhihin oo muusan raacinin inama alacmaalu binniyaat buu yidhi kamaa annahu lam yaqul asiruu biha waxaa laisweydiini karaa horta niyadu ma wax alfaad leba haa niyadu alfaad bay leedahay niyadu waxa aad niyoono wax lagu hadli karo wey waxaa lagu hadli karin maaha marka shayga niyada in lagu hadlona oo lala jahrona way dhici kartaa in lagu hadlo oo la siraystaa dhici kartaa in qalbiga oo laga niyoodaa dhici karta waxaa kugu daliila nabiga sala allahu calayhi wasallam isaga ku hadlay xadiidka inoo iman doono axaadiidka inoo iman doonto ee siyaamkii uu ku hadlay sida ay jumhuurulculamaa raximahum ullahu ay ugu qaateen in niyadiio lagu hadlayo ay tahay baa inoo iman doontaa wax lala jahri karo weeye haddana niyadu lala jahri karo xadiidkii saxiixa ahaabaa kuugu daliil ahoo horeyna aanu u sheegnay oo asxaabu sunak intooda badan ay weriyeen ibnu maajah iyo abi daawuud baa werinaya oo fi lmanaasik oo kaleeto imaamu tirmidi baa werinaya fi baab alxaj buu ku werinaya imaamu axmed baa werinaya imaam maalik baa rag badan baa werinaya xadiidkaasu nabiga wuxuu ku leeyahay sala allahu calayhi wasalam jibriil baa ii yimidoo ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid wa amaranii wuxuuna ii amray oo si faray an amura asxaabii an aamura asxaabii asxaabtayda in aan amro oon faro an yarfacuu aswaatahum sawdyaalkoodu kor inay ugu qaadaan bilihlaal xirashada ay xajka xidhanayaan in ay sawdkooda kor ugu qaadaan waa niyadii marka lagu soodaynayo korna weliba in loo qaado la isfarayo waay sobarat marka xajkana waa ruknu min arkaani alislaam wa kadalika salaadana waa ruknu min arkaani alislaam niyadana waa uniyo ee kolba shayga manwiga ah ashyaada manwiyaadka unbaa kala duduwan marka niyadu waa waxsaa loola jahri karo waay marka nabiga oo isagaa wale saxaabadu la jahra markaad xajka niyoonaysaan la jahra niyadiisii buu leeyahay nabiga marka markuu uu yidhi inama alacmaalu binniyaat acmaashu waxay ku xidhan tahay niyay ku xidhan tahay oo niyo unbay ahaatay waa mulaq hadalkaasi xadiid mulaqe wey la jahra siraysta waxba toona laba dhihin soomaarat niyadiina wax lagu hadli karo wax qalbiga laga siraysan karo oo aad ku idmaari karto qalbigaadana wey marka maadaama uusan midna ku qowlin meeshaa waxaa laga qaadanayaa waktulbayaanna way ahayd shayga niyada acmaashu waa in la niyoodaa lalamana jahrayana muusan raacin nabiga sal allahu calayh wasalam mar hadduu marka hadalkii iska idlaaqay idlaaqa wuxuu keenayaa si walba in la yeeli karo si ka mid a marka siyaalaha la yeeli karo si ka mid ah in masiye gaar ahaaneed uu leeyahay haddii marka ay qiyaaska ama axaadiisa na tusiso sida uu xadiidka ixtimaalayo in lala jahro iyo in la siraysto abuu ixtimaalaya sooma midna muusan ku qaydin midkooda wuxuu fiicnaan karaa marka masiyadiisa ziyaadadiisa iyo fadligiisa shaygaa hadday adilo kale tusiso marka in niyada lagu talafudaaye adilaa tusiso wanaaggeeda marka nabiga ayaa fii baabi ilxaj amraya in lala jahro niyadii isagii baa la jahraya tii xajkii tii soonka labadaba maca daalika haddana waxaa la ogaaday oo mujaraba niyada maadaama arkaan ay leedahay arkaanteeda qofku wuxuu ku obsan karaa sidii la rabay oo waxba uusan u dhaafaynin inuu la jahro oo uu ku hadlo marka la jahridu shay sunna wey oo wixii qalbiga laga niyooday markii carabkana looga hadlo carabku wuxuu saaciidaynayaa qalbigiibuu saaciidaynaya marka waxaa masiye yeelanaya marka fadiila yeelanaya marka la jahrida niyada lala jahrayo waayo marka faman waman zaada ninkii zaadiyo calaa daalika arinkaa qalbika niyoodka ah ziyaadiyo oo fatalafada biha biniyati ku hadlo bilisaanihi carabkiisa oga hadlo saxa waa asaxay arinkaasi aydan wa ataa waana la yimid ninkaasi bisunati sunnada buu la yimid qofka musalliga ama raggaada ama dumar ha ahaadee khilaafan mukhaalifiina xaalaanu nahay kuwa khilaafayo liman qof baan khilaafaynaa yaquulu ku qowlayo biana atalafuda niyada oo lagu talafudaaye oo lagu hadlaa bihaa biniyati lagu hadlo bidcatun bidco weeye madmuumatun oo madmuuma ah saasay yidhaahdeen soo ma ah shayga wuxuu bidco noqon karaa markuu ku soo arooro wax diidadiisa ah tusinayo bidcanimadkiisa mana jiro bal sidaa cagsigeeda waxaa soo arooray faritaan la isfarayo waata saxaabada uu intuu jibriil soo degay saxaabadii la farayo la jahran iyada xajka la leeyahay marka bidca si ay arrintaa ku noqota malaha waxayna bidco ku noqoni karin qofka oo yidhaahdo nabiga muusan la imaanin sheekha taa isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi wa qowlu bacdihim barkooda qowlkooda ay ku qowlayaan biana anabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam maa talafada ma uusan ku hadlin biha biniyati ma uusan ku hadlin mustadilan isagoo qofkaa u daliishanaya bacdigaa isagoo iyagoo u daliishanayaan bidaalika qowlka noocaasay leeyihiin nabiga ma uusan ku hadlin calaa taxriimi ow bidcati talafudi in wax lagu hadlaayo manwiga shayga la niyoonayo ama niyada in lagu hadlaadhe niyada in lagu hadlaaye waa bidca ama sameehe waaba xaaraam iyagoo doonayo inay deliil uga dhigtaan bacdiga sidaa ku qowlayo qowlkaasi laa daa'ila min wara'i wax faa'iida oo ka dambeeyo daa'il wax ka dambeeya oo faa'iide ah ma jiro waayo wa huwa istidlaalun khada'un waana deliil gebigiisaba khada wax deliil noqon karo waxaa maba ahba waxa la deliishado waxaa maba ahba tarki meel uu deliilku noqonayo ma laha abadan shay kale oo tusinayo tarkigaa inuu yahay nahyi mooye in loo helo mooyaane waxa nabiga mu uusan yeelin deliil maba noqonayso bataata tanba waxa deliilka noqonayo waxaa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam qowlkiisii ficilkiisii sifadiisii iqraartiisii wuxuu qiray intaa waayo oo bes wax deliil noqonayo taa isagoo ka hadlaya wuxuu yihi lianna tarka ka tegid shay shaarica uu ka tagaayo calaa fardi tasliimina haddaan nidhaahno wuuba ka tegay ila wax la huba maaha nabiga inuu la yimidna yaa og xajkii waa la xaqiijiyey nabigaa sigaa noo xaqiijiyey bal wuuba amrayba siyaamkii kadaalika wuu amray wuu ku hadlay salaada inuu ka tagay iyo inuu la yimid sida looleeyahay nabiga mu uusan la imaanin baa loo leeyahay inuu la yimidna lama ogo wax ficiloo nabiga ka sugnaadaan la haynin marka wuxuu leeyahy sheekha calaa fardi tasliimina bihi ama nidhaahno nabiga wuu ka tagayba kuba qadarba nabiga inuu ka tagayba oo u raacba haddaan nidhaahno nabiga wuu ka tagay oo muusan la imaaninba haddaan xataa nidhaahno laysa min dalaa'il taxriim
adilada wax lagu xarimo tarkigumaba noqonayoba kamaa huwa muqarano fii cilmi اlusuuli cilmu اlusuulka sida lagu taqriiriyey kama bayana dalika arrinkaas siduu u caddeeyey alimaamu اlmuxadis imaamkii muxadidkaaha sida uu u caddeeyey arrinkaasay sayidii cabdullaahi bnu sadiiq sheekhiisa weeye sayidkaygii ahaa cabdullaahi bnu sadiiq fii risaalatihi maxaa risaalada la yidhahdaa xusnu اtafahumi wadarki limasalati tarki kitaabka oo shaykha uu leeyahay ayaa yaad ka helaysaa min culamaai almaqrib buu ahaa oo weliba raggii ashar ka soo baxay buu ahaa oo xasani ayuu ahaa marka sheekhaas risaalada uu qoray xusnu tafahumi wadark limasalati tark yaad ka helaysaa buu ku leeyahy tarki inuusan daliilba noqonayninba marka wax la diriishan karaba kama ha keenan wax la diriishan karo waa iyo weliba wliana sunata sunadu laa tu'khadu min alficli nabiga wuxuu falay iyo wuxuusan falin uma aha sunadu waxa laga qaato bal tuukhadu min alqowli qowl baa laga qaataa qowlkiina waa la haya waa maxay waa iطlaaqa qowluhu sala allahu calayhi wasalama inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa niyo niyada marka haddii uu yihi marka sal al salaamuhu acmaashu waa niyo niyadu waa wax lala jahri karo lana sinaysan karo waayo niyada waa wax lala jahri karo lana siraysan karo wey midna muusan ugu qeydin ilaaqa waa xadiis daliila marka xadiis saxiixa weeye oo ku soo arooray inama alacmaalu bil ilaaqiisa laga qaadanaya xataa yuujada maa yukhasisu ilaa laga helo wax khasisayo mana la helayo waayo wlqowlu qowlkiina inama alacmaalu binniyaati qowl oo ahaaday inama alacmaalu binniyaat mutlaqun hayru muqayadin waa mutlaq aanan meel la ku qaydan wahuwa kaafin isagaabaa daliil ugu filanba daliil kaleba lama doonayo inama alacmaalu binniyaat xadiidka mulaq idlaaqiisa yaabay soo gelaysaa jahrigii iyo sirigii labada ay soo wada gelayaan lian yakuuna kaafin xadiidkaasi ilaaqaase ama xadiidka mulaqa waa kii ku filan lian yakuuna daliilan cala aljahri binniyati niyada oo lala jahro inuu daliil u ahaado xadiidkaasaa ugu filan badoo wax kale aana doonin fata'amal u fiirfiirso hadaaka allahu buu ku leeyahay adoo ogaadayba in ay inama alacmaalu binniyaati daliil ugu filan tahay wa kayfa yakuunu dhe marka wa kayfa sidee buu yakuunu u ahaanaya atalafudu binniyati bidca waqad habata walxaal qad habata uu sugnaaday ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam talafada inuu ku hadlay bihaa biniyati niyada inuu ku hadlayna abay sugnaataba fii bacdi alcibaadaat cibaadaadka barkooda ay sugnaatay marka idaa habata dalika fii bacdi alcibaadaat cibaadooyinka barkooda hadday arrinkii uu ku sugnaade qiisa calaa dalika min annahu haabitun fi lbacdi alaakhar arrinka waxaa looga qiyaasanayaa talafudka iyo shaygaa haabitka noqday in uu isna haabit yahay fi lbacdi alaakhir barkii kale inuu fi bacdi alaakhir sidaa weeye minhaa waxaa ka mid ah talafudka nabiga uu ku hadlay niyada fii bacdi alcibaadaat qowluhu nabiga qowlkiisii baa ka mid a musmican annaasa dadka isagoo maqashinaya fii ixraamihi bilxaji uu yidhi labbayka bixajin wa cumratin waa xajkii iyo cumradii nabiga uu isla wada xarmaday weeye labbayka bicumratin wa xajin labbayka ajiibidaada ku ajiibay bixajin wa cumratin fii saxiixi muslim axaadiis fara badan baa ku soo aroortay oo nabiga baabulxaj nabiga sala allahu calayhi wasalama inuu markii hore ifraad xaj xarmaday xaj keli uu xarmaday markii dambu haddana nabiga qaarin noqday marka qaarin fii bacdi alaxaadiis waad arkaysaa nabiga mutamatic buu ahaa iyagoo ku oranay marka mutamatic maadaama markii dambe cumro uu ku daray tamatuciisa marka tamatuc waxaa weeye min baabi almajaaz waay marka saxaabadana wuu amrayo waa kan xadiidka da aanu sheegayno weye ataanii jibriilu wa amaranii an amura asxaabii an yarfacuu aswaatahum bilihlaali waaltalbiya ihlaalka xarmashada xajka la xaranayo iyo talbiyada inay kor ugu qaadaan wa minhaa waxaa ka mid ah talafudkii nabiga annahu xabiibku